sidoo kale waxaan halkan marar badan baan uga diray dowladda federaalka ah xukuumadda uu hogaamiyo xamse cabdi bare iyo madaxweyne xasan waxaan leeyahay kaalintiinni waad gabteen kaalintiinni waad gabteen kaalintiinni waad gabteen mudanayaal waxaan leeyahay arrintan idinma qabato suuragalna maaha inaad weli halkaasii taagnaataan ka qayb qaata halgankan dalkii aad u dhaarateen oo kitaabka u madheen ayaa lagu soo duulay oo dad ajnabi oo halis ah ay ku soo duuleen waxaan leeyahay qaada talaaba waajibka idin saaran qaata ka qayb qaata halganka socda wixii aad ku awoodaan kala qayb qaata sidoo kale xubnaha dowladda ku jira wasiirada matalaah puntland waxaan leeyahay kaalintiina waad qabteen meesha ka kaca dadkiina iyo dhulkii soomaaliyeed baa lagu soo duulay dagaalkan soomaali kama dhicin taariikhda inta la xasuusto waa dagaalkii u horreeyey marka laga yimaado dagaaladii soomaaliya geli jiray xilliyadii seven sevenkii iyo oo dowladaha ay la geli jiray waa dagaalkii ugu horreeyey oo soomaali ajnebi la gasho dalka ku soo duulay oo weliba dhulkeenni taariikhiga ahaa ku soo duushay waana dhul aad halis u hatee dhulku saa la socoto maxamedow baddi casayd iyo baddii indian oceanko ama baddi magaranaysa golf of adan meesha iska galaan weeye waa dhul khatar ah sidoo kale caalamka waxaan ku leeyahay caalamow hadde labadaa dowladood oo duqaynta ka saaciidaya puntland marka laga reebo waana hagrateen dowladaha caalamka oo dhan ama eurubian ha noqdeen ama carabta kale ha noqdeen oo runtii dowladaha nala wadaaga baddan ama baxral carab ama baxral golf of adan ha noqoto waad u jeedaan waxaan waa wax caalamiya weliba qaybtooda dowladaha carabta waddamadooda ka yimaadeen waxaan leenahay soo gurmada oo waxan waa wax caalamiya runtii waa wixii dowladaha waaweyn ay isugu tageen oo aadna socoto oo markii shaam iyo ay ka dagaalamayeen ciraaq oo runtii ilaa ruush iyo ay isu habarwacdeen ingiriis iyo maraykan iyo iyo dowlada carabta oo dhan